wararka ka imaanaya degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan galmudug ay weeraro qorshaysan ku qaadeen fariisan ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab saraakiisha maamulka galmudug ayaa sheegay in howlgalka ay ku dileen laba ka tirsan maleeshiyada oo ku sugnaa deegaanka baruujeed ee hoos tagta guriceel wariyaha v o eda gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa qadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale oo uu wax ka weydiiyey faahfaahinta dagaalka
howlgalka markaan u galo wuxuu ahaa howlgalku howlgal qorshaysan u ahaa oona ka dhacay tuulo la yidhaahdo burujeed oo ka tirsan degmada ceelbuur dhanka galbeedka ku aadan u dhexaysa gurceel iyo maarata ceelbuur taas ayuu kacay arrintaasi waxay kusoo dhamaatay si guula oo sidii loogu talagalay kusoo dhamaatay insha allahu waana maaragtay arrin oo qorshaysan insha allahu tacaala maaragtay marar kalena ad arki doontaan xag howlgalka la fuliyey ciidamada dowlad goboleedka galmudug fuliyeen halka laga fuliyey iyo cidda kusug bal haddaad nala wadaagto meesha waxaa deganay kooxda khawaarigta al-shabaab ee cadowga ummadda soomaaliyeed ayaa deganaa halkaas ayaanu ahaa taargetku habeennimadii caawa fiidnimadii caawana maaragtay si wanaagsan ayuu sidii loogu talagalo u dhacay wax alla meeshaas nooga yimaa waxba maaragtay kama badbaadin inkastoo tirakoobka aan weli la isoo siinin inta ay tiro ahaan yihiin aniguna hadda kuma sugniyey meesha deegaanka kuma sugniye oo hadda banaanka ka jiraa marka laakiin warbixintu sidii usoo gaaraysay sidaas weyi telekoobka layma siin laakiin hal xabo oo maaragtay cararay oo ay raadinayaan sidaasaan iisoo sheegay sida markiiba maxaa looga gol lahaa howlgalka howlgalku waxaa weeye howlgal oo soconaya weyi howlgalkaasi mana aha joogsanaya meel kastay saldhig ku leeyihiin iyo tuulo kasta iyo maaragtay geed kasta ee ay ka joogaan degmada caalbuur iyo maaragtay deegaanada kale ee la xiriira insha allahu tacaala mid ku bilowdii waxaan doonaa habeenada soo socdana insha allahu warar kale oo badan baan idinla wadaagi doonaa insha allahu oo maaragtay howlgalada noocaas oo kale ah insha allah maleeshiyada al-shabaab degmada ceelbuur iyo deegaanada hoostaga mudday ku sugnaayeen xilligan maxaa kusoo beegay in fariisimo ay ku leeyihiin gobolka galgaduud gaar ahaan degmada ceelbuur deegaanaha hoostaga ee weeraro shaysan xilli habeen a lagu qaado
horta dawladda iyadoo maogtahay waxa kusoo beegay dawladda shaqada shaqa u taalla waayo wakti kastaana la qabanaya ciidamada dawladduna saacad kasta oo oo shaqo loogu talagalo inay meel ka qabtaan ama iyaguwa ay maaragtay cadow ku arkaan inay galaan waa ku qasban yihiin marka arrintan waxaa weeye arrin waajib oo mar hore oo saaraa weeye ciidamada iyo dawladdaba haddana maaragtay waad maqlishid maadaama kala guurkii laga baxay president xasan sheekh waa maqlaysay iyo yiri howlgal guud iyo maarata dagaal inuu ku dhawaaqay laakiin aan inkastoo aan howlgalkii weli hala gala la dhihin haddi deegaano waliba iyo cidda joogtaa inay shaqada sii wadaan weeye inti maaragtay awoodda badane maaragtay dawladnimadu ay gacanta ka saarayso marka anagu iyagu ay fadhiyaanna waan ku gelaynaa waana maaragtay insha allahu tacaala saasay u soconaysaa ilaa maaragtay hawsha iskaga duba dhacayso oo tallaabadii weyneed oo howlgalkii la qaadi doono oo dhan walba ahay soomaaliya cadowga looga sifeynay deegaanadaas ay ku sugan yihiin maleeshiyada al-shabaab oo hoos tagta degmada ceelbuur haddii aada xog ka haysid bal waa sidee nolosha dadka ku dhaqan deegaanada adeerow degmada ceelbuur iyo deegaanada hoostaga iyo meesha la yidhaahdo iyo degmooyinka kale ee ku xiran ee cadowga la haysto intaba shacabka ku nool waa isku hal shacab waana maaragtay iska kawarqabnaa dhinac walba waanu kawarqabnaa meeshan waxa la yidhaha nolol kama jiraan nololi waa suushay mar horaa nololi dhamaatay qaltoobkii dhulka iyo dad maaragtay meel ay ku dhaqaaqaan aan hayn abaari heshay oo ol helay oo maaragtay dhibaata ku dhacday baa jooga kolleyna dee maaragtay maalin unbay ka bixi doonaan wixii nool anugu ma filaayo haddii cadowgu maalmaha soo socda sidaan ugu sii sugnaado oo maaragtay hadduu bilaha soo socdo adigu dhowr bilood laba bilood xataa ma garanayo in dad loogu tegi doono maaragtay nool haddii xataa la aado meesha marka nolol kama jirto nolol waxa la yidhaha haba ka raadinin iyo see layaha raadinin hooyo iyo aabba kici waaye iyo xoolihiina abaari ka dhamaysay iyagana inay baxaan aan loo ogolayno caruurtiina maaragtay miday iyagu qaateen iyo mid lagala cararay oo iyaga lagala cararo la yidhi war bal meelaha iskuul iyo wax laga geliyo oo magaalooyinka loo diray noqday marka wax nooli kama jiraan meesha waa dad oo dhibaata haysa ayagoo soo qabta gobolka iyo wax ka jira howlgallo waxaa jira ciidamada qeybaha kow iyo labaatanaad iyo toddobiyo labaatanaad ay ka wadaan qeybo kamida gobolka hiiraan iyo howlaa ciidamada dowlad goboleedka galmudug ay ka wadaan qeybo kamida gobolka galgaduud ma yihiin kuwa iska warqaba oo ka dhan maleeshiyada al-shabaab
inay iska warqabaan waxaa ku cadaynayaa qeybta koob iyo labaatan iyo dhexday iyo iyo iyo maaragtay toddoba iyo labaatanaad labaduba way iskula jiraan howlgalka laga wado hadda maaragtay deegaanada coomaad iyo hees iyo martay buqa iyo dhulkaa ka socda hadda degmada matalaan annaguna sidaasaan uga warqabnaa marka inay laga wado warqabo cid waliba waan iska warhaynaa laakiin hadda howlgalka xaggaasu ka socdaa oo awoodi badneeda ciidamada maaragtay toddoba iyo labaatanaad iyo qaybo kamida kow iyo labaatanaad ay jiraan halkana waa insha allahu waa maaragtay mar baa hawsha laga geli doonaa marka wax kala jiraan ma jiraan waa isku wadajir wey meel kasta oo ay raadku leeyihiin wadajir baa maaragtay geedka salka looga jaraya ay ku jiraan kaasi waxa uu ahaa nuur xasan guutaale guddoomiyaha ceelbuur wuxuu ugu waramayay waryaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq